بدمي سأكتب قصتي واليوم أمضي بيعتي وغدا ستعلم أمتي صدقي وتنصر دعوتي بدمي سأكتب قصتي واليوم أمضي بيعتي وغدا ستعلم أمتي صدقي وتنصر دعوتي horta waalidiinta anigu i dhashay hooyaday iyo aabbahay aad baan u jeclahay hooyay horta anigu ma dhimanno horta qof maanta idinka tegi maaha waxaan ahay qof ilaahay subxaana qaadirka uu doortay oo camaliyada qortay oo ishaadiye eh oo gaala ciribkooda goon rabo hooyoy macaantooda waxaan kugu dadaalaa maalintii qayaamo ilahay ilaah subxaana qaadirkan ku barya inuu ilaahay ku shafeeco qaado adiga iyo aabahayba منهجي أطلق سهام التهمة أتريد هدم مبادئي زورا وتطفئ نخوتي فأنا الثريا هامة أطأ السماء بهمتي
hooyay haddaad u malaysay aniga inaan kaa tegi kaama tegin maalinta qayaama ayaan kulmaynaa aabbow maalinta qayaama ayaan kulmaynaa Ee, dadka wiilasha badan dhalay oo jihaadka ka fadhiya ha kuwaana qaataan adigoo aniga i dhalay oo hooyay anigana jihaadka iisii daray hooyay ha kuwaana qaataan waa maamada dhashay shanta wiil mise lixda wiil mise tobanka wiil dhashay oo camalkana ka fadhiya ha kuwaana qaataan adigoo aniga i dhalay oo keligii aan ahay ayaa dusha iga sii taabato socood idhaada hooyo ورضا المهيمن منيتي بعت الحياة رخيصة ورديني ترخص مهجتي يا دائي أوما ترى هذه الجراح بأمتي كف الملام فإنني ماض لنصرة شرعتي Ee, waxaan u socdo ma aha ee, minaha carab meeshaasu galay uma socdo waxaan u socdaa kelimatu laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah ilaahay subxaana qaadirka la kulankiisa ayaan u socdaa wejiga ilaahay ayaana xiise u qabaa jannada fardows acla ayaana xiise u qabaa xuurul ciinkii oo ilaahay subxaana qaadirka noogu bishaareeyey ayaana xiise u qabaa درس الشهادة للفتى فخر وأعلى رتبة فالله أخبر صادقا ليس الشهيد بميت درس الشهادة gabdhaha walaalahay mujaahidiinta oo muqdisho jooga oo indhashareerka laga qaaday oo kismaayo jooga beledweyne jooga buuloburta jooga meel kasta jooga indhashareerka loo diidan yahay waxaan jeclahay indhashareerkooda inay meel kasta ku maraan xurid ay ku noqdaan ayagoo jalbaabkooda iyo indhashareerkooda iyo golfka gacmaha ay gashanaya u owen yahay wallaahi alcadiim inay meel kasta ka shaqeeyaan ayaan jeclahay gabdhaha walaalahay mujaahidiinta الشهيد بميت هذه نهاية قصتي تحكي صمودي وعزتي مسك الختام أقولها فزت ورب الكعبة bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalka marka hore ee soo dhowow kusoo dhowow idaacadda islaamiga al andalus marka xigta waxaan allah ee idinkaga baryanaa in uu camalkiina idinka aqbalo howsha aad kusii socotaana uu idin fududeeyo martiqaadkiinana uu allah wanaajiyo ee waxaad inoo sheegtaa magacaaga saxda ah midka walaaluhu kuu garanayaan iyo beesha aad ka dhalatayba
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore walaalayaal waad salaamantihiin salaan kadib anuu magacayga oo jabhadaha laga yaqaan waa carab Ee, magacayga hooyaday iyo aabbahay ay ii baxsadeen oo liigu yaqaanan waxaa weeye xuseen rukow maadey Ee, beesha anigu aan ka dhashayna waa beesha gaal jecel khaasatan doorwaaq marka hore walaalaha mujaahidiinta dhammaantood waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khaasatan aad iyo aad waxaan u salaamayaa umuurada oo ugu horeeya awcuweeda ilaa iyo amiir majmuucaha makaatiibta kala duwan oo xisbada jabhaadka walaayooyinka ma- am- macnaha eh, amniga qayb kasta waan ka salaamayaa khaasatan walaalaha kale aan salaamaya aad iyo aad aan u salaamaya waxaa waaye walaalaha idaacaddul al andalus aad baan u jeclahay
waa gartay jasaak allaahu khayran aquuna ee sidaad og tahayba dunida maanta halgan jihaadi ah ayaa ka socda oo u dhexeeya muslimiinta iyo gaalada maxay tahay fariintaada ku wajahan ee mujaahidiinta ka dagaalamaya dunida dacaladeeda walaalaha muslimiinta oo caalamka ka jihaadaya fariintan u diraya waa fariin aad iyo aad u qaalisan marka hore waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad walaalayaal horta micnaha camalka keenay waa iska shudo badan yahay aad buu u dhib badan yahay wax kastaa ka dhici kara walaalayaal hala sabro camalka kane ha lagu sabro gaalada juhdi badan iyo wacnaha wax kastaay bixinaysaa waxay alla waxay bixinaysa iyo taangigay soo qaadan iyo diyaaradahay soo qaadanaysa waxba yaan u aabayeelin ilaan nabigeena bugod buu u galay abuubakar god buu u galay timir mirteedaa loo dhudhuuqo jihaadka soo maha walaalayaal timir maadaama jihaadka loo soo dhudhuuqa annagana waxaan cunaynaa hadda beriis basmanti iyo alaaba aan cunaynaa timir ay kusoo samreen walaalihii annagana waxaan ku samrin la'ana miyaa brismatmaan ku samrin la'anahay walaalayaal ilaahay aan ka baqno jihaadka kana aan ku sugnaano ninka gudaha jooga iyo ninka caalamka kalaba joogaba walaalayaal jihaadkani waa jihaad oo caalami ah ha lagu sabro waa gartay baarakallaahu fiik walaalahaaga mujaahidiinta ah ee ka dagaalamaya saaxada bariga afrika iyagana maxaa fariinaha waad u haysaa ka hor inta aadan ka tagin bismillaah horta dhammaan walaalaha ku sugan saaxada jihaadka oo khaasatan soomaaliya jabhadaha rag badan aan isla soo marnay jabhadaha aan isla soo marnay waxaan marka koowaad kow aan cafis weydiisanayna dhammaan walaalaha mujaahidiinta oo intii magacayga taqaana oo in alle intaan wax u dhimay horta cafis baan weydiisanayaa inay ii cafiyaan oo maalintay maqlaan carab walaalkiina carab ahaa waashii hiiday oo camaliyadda ayuu galay haddaad maqashaan walaalyaal horta inaad ii cafisaan ayaan doonayaa anigana horaan baan idiin cafiyo cidaan wax u haystaba ma jirta amiirkayga qaaliga hadda inaan magaciisa sheegana ma rabo wanaha aad baan u jeclaa amiirka asaga ah waan amiirkii maanta soo diray asaga naftigiisa dhinac iga soo diray iga soo abaabulay asana fariintan u diray waxaa marka kood horta waan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu amiir ragga adiga ood amiirka u tahay oo jabhadaadka ha ahaadaan hadda ahaadaan si kale ha ahaadaan amiir ragga ayaga diinta inaad ugu dadaasho oo qur-aanka akhriskooda dowraadka inaad ugu dadaasha ayaan jeclahay ragga micnaha inay firfircoonaadaan oy kala micnaha kala baxaan ayaa fiican ragga micnaha ragna waa rag mastawo kore oo diinta micnaha ka taagan iyo rag mastawo hoose oo meel dhexa taagan ayaan kala nahay waxaan jeclahay amiirka mar kastaba inuu dadkii aniga ilaa midka ahaa inuu kor u baro uu diinta aad iyo aad u baro amiir intaasaan ka codsan lahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa tahay dadka muslimiinta ee ku dhagaysanaya guud ahaan si gaara dadka jihaadka ka fadhiya ee guryahooda iyo adduunyadooda ku dheggan maxaa baaqaa waad u jeedin lahayd
horta aqiyow walaalaha oo caalamka jooga oo hadda micnaha khaasatan aad iga wareysatay oo jihaadka weli aana soo haleelan sooma walaalayaal horta jihaadka meel kastoo taaganta horta waa waa haleeshay waadna ku taaganta mar baday niyaddaada ku soo dhacday waad ku taaganta waxaa loo baahanya bisaamaqaadka ilaahay iskale inaad saamaqaada soo qaado wada alla wadada usoo mar karto usoo mar inaad dhex taagnaato ma aha meelo gaala ay ka talinaysa iyo meelo micnaha gaalada micnaha laga jecelaya inaad dhex taagnaato maaha inaad usoo baxdo waa meelaha islaamka ay jecel yihiin islaamkana raayada islaamka looga talinay kelmatullo ilaha ilalah ay ka shaqaynaysa oo maxkamadaheeda ay ka furan yihiin ayaan jeclahay inaad soo aadaan waa gartay insha allah dadkeenna allaha soo waafajiyo ee wadadan sharafta badan ee akhii culimada muslimiinta maxaa fariinaha waad u haysaa iyagana gaar ahaan culimada soomaaliyeed horta walaal kheyr allah ku siiyo aad baan aad baan micnaha u yaro ilowsanay maadaama culumadeeda aad igu soo dartay culummada horta aad iyo aad uga mahadsan yihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu culummada ayaan salaamay marka labaad marka kale aad baan horta micnaha idin jeclahay ilaan waxa diinta dadka barhayaba waa adinki annaga diinta maadaama aan garanayno ku dhaqankeedii iyo micnaha fahankeedii waa naga yeera liitay aad baan horta idinku mahad celinayna ilaahay subxaana qadirka camalkiina ha idinka aqbalo walaalayaal diinta qaabkaad u taagantihiin ha ka sii saraf marto walaalayaal waxaan jeclahay inaad kasii zaa'idisaan aadna fariisanin habeen iyo maalin aad ku dadaashaan siday diinta dadka ku baran lahayeen oo gabdhaha walaalaha mujaahidiinta eh ha u dadaalaan gabdhaha walaalaha mujaahidiinta eh ha u dadaalaan alle annaga hooyo baana dhashay gabdho baana nala dhashay walaalahii waxaan jeclahay mar kastaba gabdhaha walaalaha mujaahidiinta eh ayagana waxaan jeclahay inay mar kastaba diinta barashadeeda ay ku dadaalaan waa gartay baarakallahu fiik aquuna alle waxaan weydiisanaynaa in uu ikhlaas idinkaga dhigo howshan qiimaha badan ee aad ku socotaan ee sidaad og tahayba soomaaliya halgan adag oo jihaadi ah ayaa ka socda kaasoo lagula jiro gaalada soo duushay haddana inta badan dadka soomaaliyeed way ka fadhiyaan halgankan si gaara qabaa'ilka maxaad ugu baaqi lahayd qabaa'ilada ku nool soomaaliya bismillaah horta qabaa'ilada walaalahii oo meel kastaba kala joogo qabiil kastaba ha ahaado anuguna qabiil baan ka dhashay qabiilo badan oo ila dhashay oo diris aan nahayna waa ay wada jiraan qabiilaadkaasi walaalahay waxaan usoo jeedinayaa awalan ogaasidooda iyo suldaamadooda ayaan horta macnaha baaq u dirayaa baaqaasuu u yahay walaalayaal ilaahay subxaana qaadirka wuxuu idin duubay oo imaam idinka dhigay ma aha inaad qabiilka iyo gurigiina ku ekaataan inaad diinta u nusraysaan oo diinta aad ka shaqaydaan oo diintii aad u carartaan aad maxog aad u xerataan ilaan diinta barashadeedii oo qabiilka la barayay dad baa u soo xirtay dhagax maxog uga soo xirtay caloosh uga soo xirtay cid alla ciddii qabiilka ka hor imaado diinta barashadeeda ka hor imaadana gacan ay iskaga qabtaan oo micnaha ilaa inta faarawaraq bay wadaan diinta bay ka hormaadsan yihiin qabiilaad badan baa jira oo macaadiid hadda aan yara furanay qabiilaadka macaadiidka aan furan waxaan jeclahay inay umuuradooda iyo dadkii micnaha malaaqihii iyo dadkii imaamkooda inay ku daydaan qabiilaadka kale oo macaadiidka ay furaan waxbarashada diinta ay furaan oy ku dadaalaan waa gartay beesha aad ka dhalatay ka waran iyadana maxaa fariinaha o aad u haysaa beesha aan ka dhashay dardaaran baan u dirayaa dhammaanteed aniga laflaf u kala saari ma micnaha jifjifin u kala saari ma dhammaanteed horta waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad beesha aniga aan ka dhashay horta jihaadka aad bay ugu yaro liitaan soo galitaanka jihaadkii way ku yaryihiin inta geela raacaysa iyo inta jihaadka ku jirto inta geela raacaysaa badan oo adduunyaku mashquulsan walaala adduunye waxba idinma yay sidii mashquulini geela kane aad arkaysa awowgiinaa ka soo tegey aabihiinaa ka tegey adeeryaashiinaa ka soo tegey adinkana dabadaad ku dhigantihiin war adduunye waa micnaha naftaa lagu sasabaa mooye adduunye aaqara kuma geysa qabiilka aan ka dhashay beesha gaaljecelow adduunyaas idiin sasabina jihaad ka soo aada oo haddana soo aada camaliyadda hala soo qorto camaliyadda haddana waa kusii yarnay runtaan sheegayaa walaal camaliyadda waan ku yarnahay boqolkii markii inta qabiilaad kale ay qaataan annaga laba iyo saddex ba naga soo gaartay ma fahamte marka qabiilkayga waxaan leeyahay camaliyadda hala soo aado oo jihaadka hala soo aado oo walaalaha mujaahidiinta meel kastoo joogan garbahooda hala noqdo oo hala noqdo ansaarti ansaarta ugu qaybaha badneed hala noqdo intaasaan leeyahay walaalahayga qabiilkayga eh anigu horta waa socdaa waxaan u socdo ma aha minaha carab meeshaasu galay uma socdo waxaan u socdaa kelmatu laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah ilaahay subxaana qaadirka laa kulankiisa ayaan u socdaa wejiga ilaahay ayaana xiise u qabaa janada fardows acla ayaana xiise u qabaa xuurul ciinkii oo ilaahay subxaana qaadirka nooga bishaareeyey ayaana xiise u qabaa gabdhaha walaalahay mujaahidiinta oo muqdisho jooga oo indhashareerka laga qaaday oo kismaayo jooga beledweyne jooga buuloburto jooga meel kasta jooga indhashareerka loo diidan yahay waxaan jeclahay indhashareerkooda inay meel kasta ku maraan xurid ay ku noqdaan ayagoo jalbaabkooda iyo indhashareerkooda iyo golfka gacmaha ay gashanaya u waweyn yahay wallaahi alcadiim inay meel kasta ka shaqeeyaan ayaan jeclahay gabdhaha walaalahay mujaahidiinta insha allahu tacaala way dhacaysaa wayna dhici doontaa allah ayaana ka rajaynaynaa taasi ee akhuna ee cadowga aad kusii wajahan tihiin maxaa fariinaha oo aad u diraysaa ka hor inta aydan guryahooda ugu tagin horta walaal khayr allah ku sii horta cadowga aan ku wajahanaya cadowgaasna aad buu iskaga dhib badan yahay marka diinta xaggeeda loo raacana ma dhib badno oo ilaah baa noo fududeyey horta cadowga horta gaala waa si loo raaca gaalo raacna waa si loo raaca murtidna waa qaabuu leeyahay murtidka iyo gaalka horta waa isleedihiin waxay horta nooga kala duwantihiin marho ilaan diinta ilaahay subxaana qaadirka u abuuray ayaad ka leexateen wadadeedii ayaad ka leexateen ilaan murtidu waxaad faa'iida leeda male waxaa kuu fiican horta inaad soo muslimta annagana waa idinku soo wajahana horta inaad soo muslimtaa kuu fiican waad soo muslimayso maha jahannam ayaad iga sii horumaraysaa waxaa kuu soo haray farmaajo farmaajo horta waa nin maraykan eh ninkii u maleeyay inay dad soomaali yihiin maraykan wey waxay haystaan dhalasho maraykanay haystaan waa dad maraykanka uu soo carbiyey uu soo dhaqan bedelay uu micnaha wuxuu raba ka soo suubsaday khayrlaaba iyo farmaajo haddaad u malayseen dad inay soomaali yihiin soomaali ma aha soomaali ma aha yaan lagu kahdoomin soomaali ma aho waxayse soomaali ku ahayn nin baasaboor maraykan wato oo dhalasho maraykan wato maraykan uu soo carbiyey waa dad gaalo u shaqey gaalo u adeega gaalana ah
qaybihii ugu dambeeyey ee waraysiga ayaanu soo gaarnay maxaa fariin ah oo aad u haysaa hooyo iyo aabbo dabcan warkaaga wuu gaari doonaa maxaad ku sabarsiin lahayd bismillaah horta waalidiinta anigu i dhashay hooyaday iyo aabbahay aad baan u jeclahay hooyey horta anigu ma dhimanno horta qof maanta idinka tegi maaha waxaan ahay qof ilaahay subxaana qaadirka uu doortay oo camaliyada qortay oo ishaadiye eh oo gaala ciribkooda goon rabo hooyoy macaanto waxaan kugu dadaalaa maalintii qayaamo ilaah ilah subxaana qaadirkan ku barya inuu ilaahay ku shafeeco qaado adi iyo aabahayba hooyoy aniga mana dhimanino horta waan shahiiday ilaahana iga aqbalaya hooyoy inaad oynin aabbo inaadna ooyin walaalahaygi inaadna oynin yah aad ii soo ducaysaan maalintaad maqashaan walaalkiina mise wiilkiina wuu galay aad ii soo ducaysaan ayaan horta ku leeyahay dadka qaarkiisa waxay ku lahaan aniga hooyadii haddaan ka taga aniga dad baa u jooga anigu hooyaday gabdho mooye wax kaloo u jooga male wiil anigaa u ah ma fahamte anigana waxaan ka jeclaaday hooyaday aabbe inaan la joogo ilaahay la kulankiisaan kasii jeclaaday ma fahamte hooyay haddaad u malaysay aniga inaan kaa tegi kaama tegin maalinta qayaama ayaan kulmaynaa aabbo maalinta qayaama ayaan kulmaynaa dadka wiilasha badan dhalay oo jihaadka ka fadhiya ha kuwaana qaataan adigoo aniga i dhalay oo hooyay anigana jihaadka iisii diray hooyay ha kuwaana qaataan waa maamada dhashay shanta wiil mise lixda wiil mise tobanka wiil dhashay oo camalkana ka fadhiya ha kuwaana qaataan adigoo ana i dhalay oo keligii aan ahay ayaa dusha iga sii taabato socood idhahda hooyo ya hooyay saad ii taabatay calooshaada u xiro maalinta qayaamo oo ilaahay subxaana qaadirka janat fursuud acla ayaa noo ballan hooye meeshaan ku ballanay aabboona meeshaan ku ballanay
jasaaka allahu khayran aqoonaa ilaahay ha ku barakeeyo insha allah waxaan rajaynaynaa in aad cibro iyo tusaale u noqotid dad badan oo jiilkan iyo jiilalka soo socdaba ah insha allah ugu dambeyntii waxaa jira walaalo badan oo aad ka wada tirsantihiin guutada istiishaadiyiinta balse waad kala horeysaan ragga aad ka soo hormartay ee qaa'imada kaaga dambeeya maxaad kula dardaarmi lahayd horta dhammaantood horta waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad horta walaalayaal yoosha shaydaan idin gelin shaydaan wadooyinka hadda adiga aad ku taagan tahay shaydhaamada yareed waa laga soo gudbi kii weynaayaa soo aafakanaya midka weynaa markuu soo fakada adiga xeragaadii aad haysatay ha sii diini xeraga asaga ku dhagnaa yuusu idin waswaasinin walaalayaal dadka hadda aniga aan ka soo tegay oon barnaamijkan ka soo tegay saaxiibadeeda qaaliga dadka guri aan uga soo tegay iyo dadkan meel kaleba ku soo maray walaalayaal yaa la sii daynin gaalana hala xanuunjiyay in alle intii naga dambaysa ha nooga soo bajaaraysa maalintii aan iskugu nimaano jannad firdows aclaa ha nooga soo bajaaraysa gaala jabkeeda gaaray maxaan ugu sii darayaa horta gaalay gaalay dad idinku soo maqan gaala meeshay ahaata murtata ahaata mise mushrika ahaata mise munaafiqa ahaata horta gaalay waa idooga soo wajahay inta hadda aan aan sheegay intaan soo arkina wadi ka badan ma fahamte horta gaalay warba idin haystee inaad tooba keentaan idin fiican درس الشهادة للفتى فخر وأعلى رتبة والله أخبر صادقا ليس الشهيد بميت هذه نهاية قصتي تحكي صمودي وعزتي مسك الختام أقولها فزت